Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa laga daahfuray suuq cusub oo lagu iibin doono noocyada kala duwan ee khudaarta. Munaasabadda daahfurkan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradaha beeraha iyo waraabka Puntland iyo dalxiiska ee maamulka Puntland, xubno kale oo ka tirsan maamulka Puntland, aasaasayaasha suuqa iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Mid ka mid ah aasaasayaasha suuqan laga daahfuray magaalada Garowe ayaa ka warbixinaya ujeedka loo sameeyey.
weyn aan Garowe ka furnay oo aan ugu talagalnay in bulshada reer Garowe ay halkan ka adeegtaan annagoo ku haynaa badeecooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin ee, qarihii batiiqii yaanyadii basashii bocorkii iyo gallaydii iyo waxa weeyaan isbaaskii barbaroonigii dhammaan qudaar badan oo macnihii kala duwan aana halkan ku soo koobi karin wakhtigan hadda la joogo waxaa noo soo gocay qarihii iyo batiiqii iyo bocorkii iyo gallaydii waxa weeyaan qaraha oo kale waxaa la odhan karaa ilaa shan iyo toban kun oo xabbo waa gaarayaa qadarka Ee, batiiqa sidoo kale hadduusan kaba badnayn marka wax soo saarka intaa la eg waxa weeyaan waxaannu ku gelinay juhdi iyo tacab waxaan ugu talagalnay reer puntland inay kaga kaaftoomaan ee, qudaarta bannaanka uga imanaysa ama waddanka dibaddiisa laga keenayo dhanka kalena agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka puntland ayaa ka waramaya muhiimadda suuqan khudaarta uu u leeyahay bulshada Ee, runtii sharaf bay noo tahay Ee, abshir oo ah ee, abuurayaashii hal abuurayaashii ama ee, asaasayaashii ee, suuqan qasa ee, fruit and vegetable market ee, aad baan uga mahad celinaynaa inuu maanta ee, nagu casumo oo aanu soo booqanno ee, marketka ee, ay magaalada garowe ka fureen iyagoo ku soo bandhigay ee, wax soo saarkii ay beertooda ee, ka soo saareen iyagoo muddo soo waday maantana aad mooddo inay xilligii mirodhalka ugu qiimaha badnaa inay joogto Ee, insha allaahuna ay iska soo dabadhici doonaan hadda waxaa yaalla ee, dalagyo kala duwan qarihii baa yaalla batiiqii baa yaalla bocorkii baa yaalla Ee, sida muuqatana way noo sheegeenna in ay dalagyadii kale ee ke- qudaarta ahaa yaanyadii basashii ee, koostadii ee, barbaroonigii iyaguna inay khadka ku soo jiraan oo dhaqso ay suuqa soo geli doonaan bogaadinta aan ku bogaadinayo walaalahaya ee hantida ay geliyeen oo naftooda ay u quureen inay dhulkooda iimaansadaan oo wax kala soo baxaan ayna xaqiijiyaan dhulkoodu hodan inuu yahay ka wasaarad ahaan annagu waa ku dhiirigelinaynaa waxayna mudan yihiin in lagu ammaano oo lagu sharfo suuqan oo ku soo biiraya suuqyada lagu iibinayo noocyada kala duwan ee khudaarta ee ku yaala magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa qayb weyn ka qaadanaya horumarka kala duwan ee ay sameynayso magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland